saameyn weyn ayay ku yeelan kartaa marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed mar kasta waa warbaahinta iyo dadka maxaa siyaasada ku jira intaba waxaa muhiim ah inay dadka ilaaliyaan dareenkooda oo aysan ku abuurin khalkhal cudurka kolana waa cudur halisa oo dadka muxuu ahaa dili kara noolaha ilaahay abuuray marka looma baahna in macnaha iyadoon la hubin oo weli aan kaysas la hubo oo xaqeed aan gacanta lagu haynin in dadka loo sheego in cudurkaas dalka soo galay waxaan leenaha marka hal la hubiyo dadkana ayaan la khalqal gelin maadaama cudurkaas uu yahay mid taabashada oo kaliya lagu kala qaadi kara xataa oo aad dadku haddii ay soo dhawaadaan ama istaabtaan ba ay kala qaadi karaan waxaan leenahay wax sahlan maaha bolay marka ha la hubiyo inta aan bulshada lagu wargelinin ka hor soomaalidu waa dad islaam ah ma kala shakiyaan wax walba waa isla wadaagaan saameyn maskaxaan ay ku yeelan karto haddii arrintani soomaaliya looga dhawaaqay iyadoonan jirin maxay tahay
wallahi waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed waxay kamid yihiin ummadaha aadka ugu nugul cudurkaasi haddii uu dalkooda soo galo waayo dadka soomaalida waan ognahay waxay ku wada cunaan hal saxan waa dad istaabta oo markasta gacanta isku salaam waa dad aada isu jecel marka dadka noocaas oo kalena khatar weyn ayuu cudurkaasi ku yahay yaan dadka laga dhaadhicinin cuduradaasi ay dalka soo galeen maadaama ay yihiin wax khatar ah oo wax muxuu ahaa
adinka dhakhaatiir ahaan dhinaca wacyigelin amaba dadki inaad u sheegtaan in ayagoon waxba aysan jirin ay kacaan dareenka aad ku leedihiin ama fakarka aad ku leedihiin maxau yahay annaga marar kasta warbaahinta way yimaadaan dhakhaatiirtu way u sheegaan waxa looga baahan yahay bulshada mar haddii cudurkaas laga hadlayo haddana diyaar u nahay mar kasta waxaan diyaar u nahay inaan bulshada ka wacyigelino inaan qayb ka qaadano sidii khatarta cudurkaasi aan qayb uga qaadanahayn haddii la helo iyo haddii aan la helinba in bulshada lagu wargiyo